أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الله تaعالى وإd ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتmhن واذkr xus id wqti ibتlاa ou امتixaanay إbraahiima إbraahiim rabhu rabbigii ou امتixaanay bikelimaatin kelimaadna uu ku imtixaanay fa atama wou dhammaystiray ibraahiim hunna kelimaadkiibuu dhammaystiray qaala waxa uu yidhi alleh innii aniga jaaciluka midkii ku yeelayaan ahay linnaasi dadka kaaga yeelayo imaaman imaam ay ku daydaan qaala waxa uu yidhi nabiyullaahi ibraahiim wa min duriyatii duriyadeyda xaggoodana ka yeel a'imo oo lagu daydo qaala waxa uu yidhi alle laa yanaalu ma gaarayo aniga cahdii ballankaygu ma gaarayo aldaalimiina kuwa dulmiga falo aayaddan ilaa dhowr aayadood ilaa iyo taqriiban yacni juska laga gaaro waxaa looga hadlayaa nebiyullaahi ibraahim iyo sida uu ilaahay isugu dhiibay iyo istislaamkii laga helay iyo shirkigii oo uu ka fogaaday iyo sida kelmadda tawxiidka ay ugu weynayd qalbigiisa carruurtii ou dhalayna uu ugu reebay markii uu dhimanayana uu aada dardaaran aada u cajiib badan uu ugaga bixiyey ayaa aayadahanu ay ka warramayaan meelaha muslimiinta qiblada u ah ee kacbada meesha muslimiinta qiblada u ahee kacbada iyana waa loogaga warramayaa iyo waxyaabo badan oo min shacaa'iri hada diin ka mid ah diinkan macaalimtiisa iyo calaamadihiisa waxyaabo ka mid ahna waa looga warramayaa waxayna gogol dhig u tahay qiblada iyo sha'nigeeda oo laga la geli doono sayaquulu sufahaa'u min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha marka qibladaas macnahay ku fadhisaana la barayaa marka iyo qiimaha ay leedahay qaala tacaala alla wuxuu yidhi wadkur xus id waqti ibtalaa ou imtixaanay ibraahiima ibraahim ou imtixaanay isaga ibraahim baa la imtixaanay rabbuhu rabbigii ou imtixaanay xusuuso bikelimaatinna uu ku imtixaanay kelmado kelimaadku marka maxay yihiin tafaasiir badan baa ku jirta laakiin marka laysku soo xooriyo tafaasiirtaas laba shay bay isugu imaanaysaa kelimaadku inay yihiin shariicat alislaam islaamka shariicadiisa yaa lagu imtixaanay inuu fuliyo waana ka soo baxay shayga labaadna waxay tahay alfitra waxaa lagu imtixaanay fitrada shareecada in lagu imtixaanay aayadda gadaalaa baad sheegi doonto id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin iyo ilaahay suuratu najmiyo uu ku yidhi waibraahiima aladii wafaa ibraahim marka waxyaabihii ou oofiyey aad bay u badnaayeen imtixaankiisuna waa badnaa wowna kas fa atama uu dhammaystiray hunna kelimaadkii lagu imtixaanay waa taam yeelay waana dhammaystiray ibnu cabbaas wuxuu ku fasiray dhowr tafsiir baa laga keenay waxaa ka mid a ibtalaahu llaahu bilmanaasik nabiyullaahi ibraahim waxyaabaha alla ku imtixaanay waxaa ka mid ahayd acmaasha xajka waana gutay tafsiir kale wuxuu leeyahay ibnu cabbaas ibtalaahu bidahaarati waxaa lagu imtixaanay dahaaradii khamsun fi lra'si wa khamsun fi ljasad shan madaxa iyo shan jirka intiisa kale de dahaarada uu sheegaya istijadaa ka mida timaha hoosoo layska xiiro shaaribadoo la gaagaabiyo waxyaabahaas faraha badan baa ku jiraan luqluqashadii iyo sandaarsigii iyo cadaygii iyo way badan yihiin axaadiidta aada iyo aada uga hadashay ayb marka laakiin laysku soo duuduubo waxaa lagu imtixaanay waa uun shariicat alislaam ama alfitra labadaa macno isugu ima isugu soo biyo shubanaya fa atama waa taam yeelo waa ka soo baxay hunna kelimaadkii buu taam yeelay nabiyullaahi ibraahim qaala waxa uu yidhi alle markii uu taam yeelay innii aniga jaaciluka midkii adiga midkii ku yeelayaan ahay linnaasi dadka kaaga yeelaya imaaman imaam ay ku daydaan meeshaas marka culummada waxay ka bixiyeen nebiyullaahi ibraahim de imaamnimada waxa u sababay waxay ahayd wixii alla u diray oo uu ka soo baxay qofku markuu ka soo baxo wixii ilaahay u diray oo shareecada uu ku dhowrsado dadka ka dambeeyaa way ku dayanayaanoo imaam ayuu u noqonayaa shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah baa waxaa aada looga ku badan in laga wariyo oo uu sheegaa fabilyaqiini fabisabri walyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin waa eray yacni kelmad aada u cajiib badan waay fabisabri sabr sabarku marka waxaa weeyaan macaasidaa laga sabraa daacadaa lagu sabrayaa qadarka iyo waxa kugu yimaadaad ku sabraysaa sabarkaa qofka markii laga helo iyo walyaqiini buu yidhi yaqiin uu diinka aad ugu kalsoon yahay yaqiintuna de cilmibaa ayay ka dhalataa fa bisabri walyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin diinka in imaam lagu noqdo labadaasaa lagu gaaraa sabar iyo yaqiin wuxuuna ka soo bixiyey qowluhu tacaala fi suurati sajda wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun a'immaan ka dhignay markay sabreen yaqiinna ay la yimaadeen ayb marka nabiyullaahi ibraahim de labadiiba waa la yimi sabarku marka waa karti diinta lagu dhaqangeliyo yaqiintiina waa cilmi qalbiga degay oo aan aqbalaynin shaki iyo shubha iyo qalooc iyo aan aqbalaynin labadaa marka qofka uu isku helo waa kale labadaas macnana haddana waa waxaan ambiyada ilaahay uga ka tilmaamo wadkur cibaadana ibraahima wa isxaaqa wa yacquuba ulil aydi walabsaar ambiyada ilaahay waxaa lagu tilmaamay dad meeshay u socdaanna yaqaanaan oo cilmi leh ee awoodna lehoo diinka ay ku dhaqangeliyaanna leh labadaasna marka de iraadada xagga yacni cilmiga iyo alquwa alcilmiya iyo alquwa alcamaliya waa labada shay ibnulqayim kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada uu ku saleeyey marka dadkii dee imaamnimo iyo qofka kaa dambeeya inuu kugu daydo haddaad rabto cilmi yaqiinku gaarsiiya la imaw sabar iyo diinkii intii aad ka taqaan ama intaa ka maqashana inaad dhaqangeliso intii awoodaada ha lagaa helo isku day qaala wuxuu yidhi innii aniga jaaciluka midkii ku yeelayaan ahay adiga linnaasi dadka kaaga yeelaya imaaman imaam kaaga yeelaya mid ay ku daydaan qaala nabiyullaahi ibraahim waxa uu yidhi wa min duriyatii duriyadayda iyo ubadkayga xaggoodana imaamyo ka yeel iyagana ka soo bixi qaala wuxuu yidhi alleh laa yanaalu ma gaaraayo cahdii ballankayga addaalimiina kuwa dulmiga falo ballantaydu ma gaarayso cahdigaanna waxaa laga wadaa dhowr macnaa lagu macneeyey imaamada waayba in ay imaam noqdaan oo lagu daydo dadka ka dambeeya ay ku daydaan ma dhacayso qof dulmi ku sifaysan meeshaa marka hadda suuratu saafaad aayaddii ku jirtay wa min duriyatihimaa muxsinun wa daalimun linafsihi mubiin nabiyullaahi ibraahim duriyadiisa labay u kala baxayaan mid dulmi ku sugan iyo mid muxsin ah imaamnimada kan helaaya waa midka muxsinka ah amaa midka dulmiga ku jira ma helaayo aayaddanna waa tilmaantay taas saafaadna waa way tilmaamaysaa wamin duriyatihimaa muxsinun wadaalimun linafsihi mubiin ayb qaala wuxuu yidhi laa yanaalu ma gaaraayo cahdii aniga cahdigayga addaalimiina kuwa dulmiga falo ma gaarayaano a'imo diinta ku noqon maayaan nin daalim ah ma ku noqonayo alimaam qataada isaga wuxuu leeyahay wuxuu ku fasirayaa laa yanaalu cahd اllahi fi اlaakhirati الظaalimiin faama fi اdunya faqad naalahu الظaalimu faqad naalahu الظaalimu waa gaaray faamana bihi faamana bihi wa akala wacaasha wuxuu leeyahay cahdigan la sheegaya aakhiro ballan uu ku badbaado qof daalima ma helaayo aakhiro marka la tago amaa adduunyada wuxuu leeyahay nin daalima waa la arkay madax noqday oo awood gacantiisa soo gashay oo wuxuu cuno helay oo nolol helay waa la arkay uu leeyahay marka isaga adduunyadii kuma wado aakhiradii buu ku wada ayb taa lafteeda marka alimaamu lqurdubi aayadda wuxuu ka bixiyey uu yidhi istadalla jamaacatu min alculamaa bi hadihi alaaya jamaaca culammada ka mida aayaddan waxay u deliishadeen buu yidhi calaa ana alimaama yakuunu min ahli اlcadli wاlixsaani wاlfadli maca alquwati cala alqiyaami bidalika imaamka qofka laga dhigaayo muslimiinta madaxda u noqonaayo inuu noqdo qof ahlu cadli ah ixsaan ku dheehan fadlina leh awoodna uu ku fuliyo waxa loo dirsadayna leh kaasaa imaam noqon karay dhaheen wa huwa aladii amara الnabiyu salى اllahu عalayh waalih wasalama anlaa yunaasicu اlmra ahlahu markaasay waxay ku dareen waana midkaas midka nebigu yidhi yaan lala yaan lagula doodin madaxtinimada yaan lagu qabsanin ka nebigu uu yidhi kaas waayo yay leeyihiin fa amaa markaa meeshaa marka waxaa ka soo baxaysa haddii uunan tilmaantaa lahayn marka yacni waa lagu qabsan karaa war warkaasaa meeshii ka dhadhamahayo fa amaa wuxuu yidhaahdeen ahlulfis ahlu lfusuuqi waaljawri falaysuu lahu biahlin kuwa fisqiga iyo jawrka ku dheehan ahal uma ah madaxtinimada waa sax taasi laakiin in haddii ay qabtaan oy faasiqiinna yihiin oynan diintii ka bixin in lagula dagaalamo la lagu qabsado talada iyay culamo qaar u deliishadeen aayaddan buu yidhi waxayna markaa yacni uu sheegay waqcatulxara iyo cabdullaahi binu zubayr qisadiisii iyo xuseen bin cali iyo waxbuu sheegay uma qaala markii dambe qurdubi waxa uu yidhi waaladii calayhi alakharu min alculamaa qowlka ay culummadu u badan yihiin ana asabra calaa taacati alimaami aljaa'iri wlaa min alkhuruuji calayhi imaamka jaa'irka laakiin aan diinta ka bixin waayo ogow imaamka jaa'irka oo aan diinta ka bixin in lagu sabraa jawrkiisaas ayaa khayr badan ayb o yaa ka habboon owlaa min alkhuruuji calayhi in lagu baxo lala dagaalamo lianna fii munaasacatihi waalkhuruuji calayhi dooda lala doodayo iyo ku-bixidda lagu baxayo istibdaala alamni bilkhawf waxaa ka dhalanaysuu yidhi amnigii jiray inuu isku beddelo cabsi wa iraaqata dimaa dhiiggii inuu daataa ka dhalanayso wainilaaqa aydi sufahaa dadka wax magaratada gacantoodu inay furnaato ninkay doonaan dilaan gabadhay doonaan kufsadaan yaa imaanayso wa shanna alghaaraati cala almuslimiin waxaa kaloo ka dhalanayso weerar un markaa muslimiinta korkooda in lagu soo qaadayo daciifaan fi lardi marka wuxuu yidhi wاlأwalu madhabu طaa'ifaة min almuctasilati wa huwa madhabu اlkhawaariji faclamhu qowlka hore oo hadday faasiqiin noqdaan waa lala dagaalamaya waa lagu qabsanayaa dhahayana waa qowlu اlkhawaariji wاlmuctasila qowlkan dambe in layska daayo aan lala dagaalamin inta dhib uu imaan lahaa dhib imaan doono xun layska riixo oo lagu riixo in dhibkooda la qaataa ka khayr badan kaasuu marka tilmaamayaa d axaadiistu laa yacni waxaa ku jirta maa aqaamu diin iyo intay diinta oogayaan iyo waxyaabahaasaa laakiin ku jirto ayb kufri bawaaxa haddii uu la yimaado maxay marka inuu dadkiiba maba xukumi karaba dad muslimiina imaam maba usii ahaa karaba hadduu kufri bawaaxa la yimaado kufrigaas bawaaxaana dadka cilmiga uleh baa qadarkiisa iyo yacni waxa uu yahay iyo garan karo ayb iyagaana waajib ay ku tahay inay dadka u caddeeyaan dabadeedna sidii markaas taladii qof cadli ku sifaysan loogu wareejin lahaa dadka ummadda u xiro oo u furo ayay u taallaa nin walbaa laftiisu hadduu gacantiisa iska daysnaato dhibaata imaanaysa meeshaan marka masaladaas uga hadlay alimaamu alqurطubi fi tafsiirkiisa waid jacalna albeyta mahaabat linnaasi waamna waاtakiduu min maqaami ibraahiima musallaa wadkur xus id waqti jacalnaa aanu ka yeelnay albeyta beytkii kacbadii waay aanu ka yeelnay mathaabatan meel lagu noqnoqdo linnaasi aan uga yeelnay iyo waamnan aanu ka yeelnay nabadgelyo meel lagu nabadgalo watakiduu haddaba marka ka samaysta oo ka dhigta min maqaami ibraahiima ibraahim meeshuu ku istaagay maqaamu ibraahiimka musallan meel lagu tukada ka dhigta meeshaa marka aayaddaani kacbadii iyo sidii dhismaheedu ku bilowday iyo waxa ay tahay baa nalooga warrama alla marka wuxuu leeyahay wadkuruu xusa id waqti jacalnaa aanu ka dhignay albeyta kacbadii beytka kacbadaa loo jeedaa mahaabatan marjican meel lagu noqnoqdo waa waxaa weeyaan ismu makaan waa daraf makaan oo miimi ah w mathaabatan meel lagu noqnoqdo machadan wa marjican de sida ugu yahayna waxay tahay dadku waa u hilowsan yihiin oo waa jecel yihiin mar hadduu tago mar labaad inuu tago mar saddexaad tago ayuu u hilowsan yihiin suuratu ibraahimna waa ugu tegi doonaa uu yidhi fajcala fidatan min annaasi tahwi ilayhim warsuqhum min ahamaraati lacallahum yashkuruun marka meel lagu noqnoqdaanu ka yeelnay linnaasi baanan uga yeelnay dadkii jaahiliyadiina waa lagu noqnoqon jiray islaamkiina dee sharaf baa usii ziyaaday iyo yacni wa amnan ayaanu ka yeelnay iyo wa amnan nabadgelyo amnigaa marka macaani badan baa lagu fasiray wa amnan min ciqaabin liman dakhalahu mucadiman qofkii kacbadaa isagoo ku cibaadaysanayo weyneynayo sidaa ku galo lagu ciqaabi maayo amni baanu kaas ayaanu ka kaga yeelnay qataada isaga wuxuu ku fasiray amnan min altashafi waalintiqaam ninkii qof isaga qaraabadiisaa la dilay ama wiilkiisa ama waalidkii la dilay haddii uu soo galo meeshaas inuunan isaga ku dilin kaga aargoosanin meeshaas walidaalika carabtii hore waqtigii jaahiliyada waxaa dhacayso aabbihii ninkii dilay aabbihiis ninkii dilay inuu agtiisa marmarayo xaramka ee uunan taabanaynin mar allaale markii uu ka baxo buu gaadayaa bannaankaasuu ku dili jiray meeshaa marka amni buu ku heli jiray waxaa amni looga heli jiray intiqaam iyo argoosi yaa loogaga heli jiray amni macno labaad wuxuu leeyahay annahu amnun min xaddin yuqaamu fiih qofku haddii uu xad soo galo xuduud qof buu maalan waxbuu soo xaday xaramku soo galay qofuu soo dilay qisaas baa lagu yeeshay xaramkiibuu soo galay ma ku nabadgelayaa marka qofkaasi xaramka bacdi alculamaa saasay yidhaahdeen abu xaniifaba ka mida laakiin qowlkaasi ma xoog badna ninkii xaramka intuu dad kusoo dilo bannaanka ama xaramka dhexdiisaba ku dilo xaramka dhexdiisii xuduud waa looga oogayaa haday noqon lahayd xaddu qadci sariqa iyo qisaas iyo miday doontaba ha noqoto leanna isagaba xaramkii ayuu qarariyey xurmadiisa abu xaniifa marka isaga wuxuu le xaramka dhexdiisa lagu dili maayo see la yeelaa ninkii dhiig bauba qabaadaduu dilay ee ninka imaamkaa wuxuu ku sameynayaa buu leeyahay cunnada iyuu ka jarayaa wuxuu ka dhigayaa marka waa la hareereynayaa cunno inaynan u gelin waxba ka bixin baa lagu qasbaya haddii marka uu sidaa uu isku soo dhiibi waayo baahi ha u dhinto ee culammada marka waxay yidhaahdeen baahi in loo dilo iyo in xad loo dilo qisaas haddiiba xaramka dhexdiisa baahi loogu dilayo ee qisaas in loogu dilo seef lagu dhufta maxaa diidaya leanna ninkaani hadda macsuum maaha isagaa wax ku dilay meesha ayb marka waxay leeyihiin qowlkaasi aada uma xoog badno qowl kale wuxuu leeyahay afaraad amnun min alqitaal in lagu dagaalamo ayaa xaramka uu aamin ka yahay ibnulcarabi axkaamu lqur'aanka qowlka labaaduu rajaxay ee ah in lagu aargoosto in lagu dagaalamana de sidoo kale waa mamnuuc xaramka dhexdiisa nabiga sal alla ly slam haddii weliba wuxuu yidhi haddii qof uu ku ruksaysto inaan aniga ku dagaalamay xaramka hadduu qof ku ruksaysto waxaad tidhaahdaan rasuulka ilaahay waa loo rugseeyey saacaddaas saacaddaa wixii ka dambeeyena xurmadeedii baa soo laabatay marka lagu dagaalami maayo wadku marka waqtigii jaahiliyaduna laguma dagaalami jirin waa la dhowri jiray islaamkiina dhowrida usii siyaadiyey nabiga waa ki yidhi man waman dakhalahu kana aaminan qur-aanka aayaddii waa tayba ahayd rasuulkana waa kii iska badaaye iyagana haddana sidaa ay tahay dad buu nebiga ku dilay kacbada oo ninkii la dhihi jiray ibnu khatal wuxuu yidhi ibnu khatal haddaad aragtaan isagoo kacbada daaheeda haysto bartaas ku dilay ibnu khatal iyo naaga iyo dhowr qof buu nebigu wuxuu yidhi yaan dhiigooda la daynin iyaga nimankaa marka ninkaa ibnu khatal kacbadi inuu ku badbaadi waaye maxaa sababayna nebigu caayi jiray salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh dadka marka nebiga caayo ee nebiga af lagaadeeyo gaalada kale ee aan nebiga af lagaadeynin waa ka xugun duwan yihiin hadduu muslim ahaana waa in yataxatamu qatluhu gaal hadduu ahaana waa in la dilaa wax kaloo kasoo fududaanaya male meeshaas ayb leanna kufrigoodu waa kufri zaa'id ah waay macanaa oo kufrigii kale ka zaa'id ah dadka qaar baa waxay dhahayaan rasuulka isagaba dadka waa iska cafi jiray waa cafis badnaay ee ninkan gaalba waayaba rasuulka awalba xurmo uma haynin gaal ha iska ahaado laakiin afkiisa ha ka celiyo nebiga sal l slam haddii uunan afkiisa ka celinin macnaheedu wuxuu noqonayaa qofkaasi yacni kufrigii waxbaa u wehliyo qofkii markaa nebigeeda afkiisii uu gaaro mar kasta qofkii awood leh oo muslimiinta dhexdooda awood ku leh oo tala u haayo haddii ay gacantiisu soo galaan waa inuu dil ku xukumaan fuliyaana dilkaas waa haddii nebigu uu la qiimo badan yahay salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh wata marka kuwaas iyagu kuma ammaan helin meeshaas marka ma ku ammaan hela marka kuma ma ku ammaan helayaan watakiduu min maqaami ibraahiima watakiduu ka dhigta min maqaami ibraahiima nabiyullaahi ibraahim meeshii uu ku istaagay musallan meel lagu tukada ka dhigta maqaamu ibraahimka marka laba tafsiir baa ku jirta ibnu cabaas wuxuu leeyahay xaramkaoo dhan waay ayaa loo wadaa maqaamu ibraahim ahlucilmiga qaar kalena waxay yidhaahdeen maqaamu ibraahimka waxaa laga wadaa dhagixii nebi ibraahim markuu kacbada dhisaayey uu ku dhismuhu markuu dheeraaday dhagixii uu ku istaagayey si uu kor u gaaro dhagaxaas ayaa marka maqaamu ibraahimku markuu soo dhammeeyey xajarul aswad katiirkiisa uu maraayo ee uu dhammeeyey dhismihii kacbada bartaas uga tegay nebiyullaahi ibraahim salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cagtiisaana ku ooli jirtay ummaddan marka mufasiriintu waxay leeyihiin qaarkood baaba soo gaaray oo arkeen cagtii nebiyullaahi ibraahim ee meesha ku taallay markii dambena waa tirtirantay oo waa baaba'day say dadku u masaxaayeen u masaxaayeen sidaasaa marka ibnu kaiirna waa qoraya mufasiriintana saasay tilmaamaya ayb marka maqaamu ibraahimku waa mee meeshaasaa laga wadaa bartaa marka meeshaa maqaamu ibraahim qiblo intaad ka dhigataan ama ama ku tukada walidaalika nabiga sal ll ly slam markii uu kacbada soo galay dawaafka sameeyey dawaafkii markuu dhammeeyey waa kii maqaamu ibraahimka xaggiisuu aaday gadaashiisuu ku tukaday isagoo watakiduu min maqaami ibraahiima musallan akrinaya waxayna ka mid tahay meeshaan meeshii cumar radia allaahu canhu meelihii ilaahay ku waafaqay cumar wuxuu yidhi rabbigay saddex meel ayaan ku waafaqay ama uu igu waafaqay rasuulka xaasaskiisa inuu ka xijaabo nimanka indhahooda meesha labaadna waxay ahayd wattakiduu min maqaami ibraahim yay ahayd iyo meel saddexaad iyo meelaha muwaafaqaadkiisu saddex waaba ka badnaayeen usaaraa badrin bay ahayd meesha saddexaad oo suurat lanfaal aan ugu tegayna insha allahu tacaala meelihii marka cumar wuxuu yidhi rasuul allow maqaamu ibraahimka aan wax meel lagu tukada ka dhiganno aayadahanaa soo degeenba in laga dhigtaba cumar marka fadiilo weyn buu lahaa wuxuu ahaa almulhamu lmuxadad dadkan marka shiicada ee raafidada ee nasiibkoodu xumaaday calayhim lacaa'in ullaahi almutataabica kuwaas marka ee abubakar iyo cumar iyo dadkii saadaatu hadihi lumma caydooda un afkoodu uu ka qurmaayo kuwaasi marka in aada laysaga ilaaliyo waaye hadda waddankanna dacwayba ku wadaanoo waa iska yacni inaan laga lahayn oo kale u arkaan marka waxyaabahaas oo kale marka cumar mowqifka uu joogo waa mowqif rabbigii uu soo waafaqay ayb marka maanta nin joogaa inuu afkiisa ku taagaa aad bay foolxumo u tahay ayb dadkan marka ilaahayna annaga waa naga badbaadiyey madhabtaas foosha xun ee abubakar iyo cumar lagu lacnadee shiicanimada ah marka intii hadda ka dambaysana dee ilaahay nooma keeno suntaas qurunka ah dadkana inay ka digtoonaadaan baa la rabaa oo aan diinka dadka diinkoodu inaysan qada siisanin ayb watakiduu ka dhigta min maqaami ibraahiima maqaamu ibraahimka musallan ka dhigta hadda marka maqaamu ibraahim nabiyullaahi ibraahim isaga wuxuu uga tegey xajarka agtiisa iridda agteeda uga tegey hadda laakiin meesha uu yaallo aad buu uga durugsan yahay meeshaa marka yaa geeyey cumaraa geeyey radia allaahu canhu saxaabadu waxay arkeen in cumar uu arkay meesha in laga sikiyo si dadka dawaafayo ay u helaan dawaafkooda ugu tooso saxaabada dhammaantoodna waa ku waafaqeen mana lagu khilaafin marka halkaasaa la geeyey meeshaana waxaa laga qaatay in lasii fogeyn karo haddii maslaxo loo arko oo gadaalna lasii geyn karo maqaamu ibraahimka meeshaan dhismaha camal aada u malaynaysa dahabiga ah wa ee kacbada ka gadaalayso kacbada markaad waxay ka kooban tahay meeshan dhisane madow iyo waxaa weeyaan meeshaa marka dhisan afar tiir waay afarta tiir aayadda waid yarfacu ibraahimu lqawaacida min albeyt yaan ku sheegi doonaa kacbadu marka waxay leedahay afartaa tiir iyo albaab tiirka lagu bilaabo dawaafka iyo albaabka inta u dhaxaysa waxaa la yidhaha multazam waa meel xabadka in la saaro gacmaha la saaro oo caloosha la saaro ilaahay lagu baryo waa wuxuu looga baryaana waa la helaa almultazamaa la yidhaha meeshaas waxaa kaley leedahay maqaamu ibraahimkaanun sheegnayba meel yaroo wareegsanoo xijri ismaaciil ama xatiin ayaa la yidhaahdaa kacbaday ka mid tahay meeshaas quraysh baa markay kacbada dhisaysay nafaqadii baa ka go'day markaasay meel soke derbiga ka qabteen intaas marka wareegsani qeyb badan oo ka mida kacbaday ka mid tahay waxaa kaley kacbadu leedahay meesha biyuhu ay kasoo shubmayaan roobku markuu ku do-o ee masharaafta ahna miisaabaa la yidhaha almiisaab miisaabka hoostiisa marka xijrigaa ku yaallo waagii hore dadka waa lagu dhaarin jiray dadka marka la dhaarinayoo kale ma ka joogo meeshaasaa la keeni jiray halkaasay ku dhaaran jireen xaqiim ayaa loo bixiyo ninkii been ku dhaarta waa ku burburi jiray waxaa kaloo aada loogu dhaaran jiray xadiidtana ku badanba bayna arukni waalmaqaam maqaam ibraahimka meeshuu ku yaallo iyo xajarul aswadkaa la dhaha bayna arukni waalmaqaam ayb kacbadu marka waxyaabahaasay ka kooban tahay zamzamkuna waa ka gadaaleeyaa ceelkii zamzamka korkaas bawaxaa jira iyaguna asafa waalmarwa waxyaabahaas faraha badan bay leedahay wax badan in laga bartaana way fiican tahay maxaa yeeley waa qiblada aan u tukanno diinta astaanteeda watakiduu ka dhigta min maqaami ibraahiima musallanka yeesha quraadu badanaa saasay akhriyeen naaficse wuxuu akriyey watakhaduu calaa wajhi lkhabar ayuu u akriyey marka watakhaduu haddii la yidhaha jacalnaadaa lagu cadfayaa wadkuruu xusa id waqti jacalnaa aanu ka yeelnay albeyta beytka mathaabatan linnaasi watakhaduu wadkuruu xusa id waqti ittakhaduu ay ka dhigteen muslimiintii min maqaami ibraahiima ibraahim meeshuu ku joogsaday musallan meel lagu tukada ay ka dhigteen haddii marka watakhaduu la yidhaahna jacalnaa baa lagu cadfaya haddii kalena waa war hor le waayo waa amar markaas wacahidnaa ilaa ibraahiima wacahidnaa waxaanu amarnay ilaa ibraahiima ibraahim intii ka waxaanu amarnay ama wacahidnaa waxaanu u waxyoonnay ilaa ibraahiima ibraahim xaggiisa iyo wa ismaaciila iyo ismaaciil waxaanu u waxyoonnay an dahiraa ay dahiraa nadiifiya beytii gurigayga dahira oo nadiifiya lidaa'ifiina kuwa dawaafaya u dahira u nadiifiya waalcaakifiina kuwa negida ku ah ee joogay ku cibaadaysanayo u dahira waarukaci kuwa rukuucayo assujuudi wasujuudi yacnii ee sujuudayo kuwa rukuucayo sujuudayana iyagana u nadiifiya beytkayga u diyaariya inay ku cibaadaystaan cahidadan marka bimacnaa awxaaw ayaa la tadmiinina wacahidnaa waxaanu u waxyoonnay ilaa ibraahiima ibraahim intii ka waxaanu kula ballannay oon u waxyoonnay iyo wa ismaaciila iyo ismaaciil an dahiraa ay dahiraa antaa tafsiiriya wa ay dahiraa dahira beytii aniga gurigayga dahira shirki baa laga dahira xumaan baa laga nadiifinayaa lidaa'ifiina kuwa dawaafaya u dahira marka dawaafkii baa laga hormariyey salaadii meeshaan meeshaa marka culimmadu waxay ka faa'iideysteen haddii beytkaas ama kacbada qofka dawaafayo iyo qofka ku tukanayo labadooda waxaa ku xaqnimo badan ninka ku dawaafayo leanna salaadu meel walba waa kaaga ansixay dawaafku laakiin meel kale kaaga ansixi maayo beytkaa marka ninka ku dawaafayaa ahmiyadda koowaad iska le qofka marka haddii la yidhaahdo ka tag meeshaan ha ku tukanin meelaad ku tukata kala raadso ee dadkii dawaafi lahaa aad ka xayirayso meeshii de waa lagu dhaqaaji karaa waana lagaa fogeyn karaa meeshaas an dahiraa ay dahiraa dahira beytii gurigayga beytii marka idaafadan waa idaafatu makhluuqin idaafatu yacni makhluuq khaaliqiisa loo idaafeynayo leanna beytka alla abuuray min idaafati sifati ilaa mawsuufiha ma aha an dahira ay dahiraa dahira beytii gurigayga lidaa'ifiina kuwa dawaafaya u dahira waalcaakifiina kuwa negida ah joogo caakifiintaa marka dadka maka degan waa lagu fasiray caakifka waxaa kaloo lagu fasiray kan meesha iska jooga ku ictikaafayo saasayna u dhowdahay warukaci kuwa rukuucsan oo meesha ku rukuucaya wasujuudi ee ku sujuudaya kuwa markaa yacni rukuuc meesha ku rukuucayo ku sujuudayo salaadaha ku tukanayo meeshaa marka waxaa laga qaatay de masaajidda in la nadiifiyo meesha laga fahmayo xadiidkii caaisha abu daawud iyo keyrkii ay warinayeenna waxay ahaa wuxuu ahaa amara rasuulu llahi sal ll slama nebigu wuxuu amray an tubna almasaajidu fi dduur masaajidda in xaafadaha laga dhiso wa an tutayaba wa tunadafa in la udgiyo la nadiifiyo ayuu nebigu amray salawaat ullahi wasalaamu calayh marka halkaana an dahiraa beyti lidaa'ifiina la leeyahay masaajiddii marka waa inaan lala soo gelin wasaq iyo qashin iyo inaan la keenin waay waa in la nadiifiyaa oo cibaadada alle loo nadiifiyo loo dahiro xisan iyo macnawiyan macnawiyanna de waa shirki in laga dahiro masaajid haddii markaa yacni ilaahay keyrkii lagu caabudo ama nebi ha ahaada ama weli ha ahaada qofkaa la caabudaye masaajidkaa lama dahirin mana la nadiifinin waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal hada balada aamina warzuq ahlahu min ahamaraati man aamana minhm biاllahi walyowmi اlaakhir wadkur xus id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow ijcal yeel haadaa kan beladan beled ka yeel maka ayaa ishaaradu ku dhacee marka beledka oo aaminan aamin oo nabad galay warzuq ilaahu arzuq ahlahu ehelkiisa min athamaraati miraha xaggiisa man ka arsuq aamana rumeeyey oo minhum iyaga xaal uu ka mid yahay billaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri rumeeyeyna arsuq qaala wuxuu yidhi alle waman axadkii kafara kufriyeyna waman qofkii kafara kufriyey fa umaticu waa unu raaxaynayaa hu isaga qaliilan tamtiican raaxayn qaliilan yar baan u raaxaynayaa uma markaa dabadeed addaru waa dhibaato gelinayaa hu isaga ilaa cadaabi naari naarta cadaabkeedaan u dhibaato gelinayaa kaasi wa bi'sa waxaa baas la ahaaday almasiiru meel loo ahaado ayb halkana marka nabiyullaahi ibraahim de maka ayuu u duceynayaa marka wuxuu leeyay wadkur xusid alle wadkur xusid waqti qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim rabbi yaa rabbi rabbiyow ijcal ka yeel haadaa kan beladan beled ka dhig beledka oo aaminan nabad galay nabiyullaahi ibraahim de ma maka isagaa sabab u ahaa inay horta beled noqoto leanna markii uu wiilkiisii ismaaciil iyo hooyadii uu keenaayey lama deganayn meel la degan yahay ma ahayn dhul geeri go-an oon la deganayn bay ahayd suuratu ibraahimna waa ku aad meeshaasaa aada loogu faahfaahiyey meeshaas marka sidaasay ahayd kadib jurhum ayaa soo degeen qoladii la dhihi jiray oo nabiyullaahi sulaymaan markii nabiyullaahi ismaaciil uu ka guursaday markaa sidaas bay ceelkan zamzamkaa ka qodmay oo alla ka soo saaray dabadeed bay marka magaalo iyo beled noqotay beledka oo aaminan aamina ka yeel warzuq ahlahu marka nabiyullaahi ibraahim de xaramna waa calaa lisaanihi baa ilaahay xaram uga dhigay ayb warzuq arzuq ahlahu dadkiisana min athamaraati miraha xaggooda man arzuq kabedel ahlahuda ka bedel man arzuq axad aamana rumeeyey minhum xaal uu iyaga ka mid yahay billaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhirina rumeeyey qofkii mu'minoo adig ku rumaysan oo aakhiro rumaysanna irsaaqad ilaah u fur oo sii qaala alla wuxuu yidhi qaaladan marka haddii aan ka dhigno yacni hadalkii nabiyullahi ibraahim halkaas ku dhammaaday qaala alla wuxuu yidhi waman qofkii manta shardiya waman qofkii kafara gaaloobay faumaticu jawaabtii waay marka fa umaticu waan u raaxaynayaa hu isaga oo ka gaaloobay xataa waxbaan siina waa dhaqaalaynaya waan u raaxaynayaa hu isaga qaliilan tamtiican raaxayn qaliilan oo yar qaliilan marka waa sifo mawsuufkii ka maqan yahay mawsuufka waa lasoo qadaraya marka waa masdar lasoo qadaraayo tamtiican raaxayn oo qaliilan yar baan u raaxaynaya uma markaa dabadeed addaru waa dhibaato gelinayaa hu isaga ilaa cadaabi naari baan u dhibaato gelinayaa wa bi'sa almasiir tafaasiir kalena waa jiraan kaasaana ugu dhow kuwa kale marka taqdiiraad badan iyo waxyaabo badan bay u baahan yihiin kaasaan ku soconayna fa umaticu waan u raaxaynayaa hu qofkaas kaas gaalka mankaas qaliilan tamtiican baan u raaxaynayaa raaxayn qaliilan yar baan u raaxaynaa uma markaa dabadeed addaru waa dhibaato gelinayaa hu kaas gaaloobay ilaa cadaabi naari baan u dhibaato gelinayaa wa bi'sa almasiir waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti waismaaciilu rabbanaa taqabal mina inaka anta samiicu lcaliim wadkur xus id waqti yarfacu uu kor yeelayey ibraahiimu ibraahiim alqawaacida aas-aaskii uu kor yeelayey min albeyti xaal aas-aaskaasuna min albeyti uu ka ahaaday beytka uu ka ahaaday xaggiisa wa ismaaciilu ismaaciilna uu kor yeelayey sidoo kale rabbanaa yaa qaa'ilayni iyagoo dhahaya markaa xaal ay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow taqabbal aqbal mina ilaahu annaga naga aqbal innaka adiga anta adigu assamiicu mid ajiibid badan baa tahay alcaliimu cilmi badan halkanna markii nebiyullaahi ismaaciil soo weynaaday ayaa nebiyullaahi ibraahim yidhi alla wuxuu i amray meeshaan inaan guri ka dhiso ee miigu kaalmaynaysaa waa kugu kaalmaynayaa buu yidhi ismaaciilna dhagaxduu usoo daldalayay nebiyullaahi ibraahimna waa dhisaayey beytkaa marka kacbada yaa dhisay nebiyullaahi ibraahim hortiis ma dhisnaa warar badan baa ku jiro nebiyullaahi aadam baa dhisay shiif baa dhisay aqwaal fara badan baa ku jirto qur-aanku wuxuu un tilmaamay laakiin in nebiyullaahi ibraahim uu dhisay kaasaa un marka anagu aan hubnaayo ku soconayno markii marka beytka uu kor usoo qaadayey sidan bay dhahayeen wadkur xus id waqti yarfacu ibraahiimu ibraahim uu kor yeelayey alqawaacida aas-aaska min albeyti xaal uu ka ahaaday aas-aaskaasina beytka kacbada xaal uu ka ahaaday qawaaciddii marka nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil beytka waxay u dhiseen saddex aas-aas ayay u jeexeen saddexda aas-aasna afar tiir ayay waxaan u jeedaa afar aas-aas afar tiir bayna ku qotomeen yani afar aas-aasay jeexeen afartaa aas-aas marka afar tiir ayaa geesaha uga mudnaa sidaasaa nabiyullahi nabiyullaahi ibraahim ku dhisay iyo ismaaciil ay ku dhiseen waxay soo socotaba daadadka ayaa kusoo rogman jiray waqtigii quraysh rasuulkiina la dhalay ka bacdi sal alla ly slam ayaa qurayshi waxay jeclaysatay inay kacbada dhisto waa isballansadeen waxay isku dhaarsadeen maal xaaraana inaan la soo gelin wixii ay haayeen bay iskugu keeneen meesha waa la dhisay marka dhismihii markii la dhisay ayaa nafaqadiibaa ka go-dayoo waa wadi waayeen inay sii dheereeyaanoo meeshii afartii tiir labana waxaa la yidhaahdaa yamaaniyeyn ayaa la yidhahdaa xajarul aswadka iyo ruknul yamaaniga dhanka yaman ay xigaan labadaas way ka qabteen dhismaha labadaasay ka bilaabeen labadii kale laakiin waa gaarsiin waayeen meesha aasaaska ka qoday nebiyullaahi ibraahim meel dhexe ayay uga go'day marka nafaqadii iyo maalkii meel dhexe ayay uga go'day markay meel dhexe uga go'day bay waxay yidhahdeen meeshaan baan ku joojinoon aas-aaska ka qodno marka kacbada siday hadda u dhisan tahay laba tiirna waxay ku qotomaan aasaaskii nebi ibraahim labada kale ee la yidhaahdo shaamiyeenka xijru ismaaciilka meeshan xayn daaban oo aada moodid yacni sidaas inay usoo yacni wareegsan tahay labada tiire dhankaas xigo aas-aaskii nebi ibraahim kuma taagna nafaqadii baa ka soo gaabatay marka meel gaabanay ka dhiseen derbigii ka qabteen si marka kacbadii aan loogu malaynin meeshaa inay ku eg tahay xoogaa yaro xayndaabay u sameeyeen si loo ogaado korka in laga maro ninkii dawaafayo leanna maxaa yeele kacbaday ka mid tahay dhulkaas nafaqadii baa ka gaabatay waqtigii dambe nebigu uu kacbadii ma ka furtay ee uu gaaladii ka dahiray wuxuu damcay meeshaas inuu soo gaarsiiyo afarta aas-aasee nebi ibraahim inuu ka dhigo kacbada ee laba albaabna oo u yeelo albaab laga galo mid laga baxo meeshaas marka nebigu wuxuu yidhi sidaas baan damcay laakiin caaisha wuxuu ku yidhi qoomkaagii hadda gaalnimo ka soo baxay oo islaamnimada ku cusub tahay ayaa waxaan ka baqayaa inay qalad ii fahmaan oo ay yidhaahdaan markuu kacbadii qabsaday waa kaas waan iska bedelayaa wuxuu rabu ka samayna si aan laysu dhihin nebiga sal alla ly slam waa iska daayey isagoo arrinkaa jeclaystay waqtigii cabdullaahi bnu zubayr maka iyo uu madaxda ka noqday ayuu sidii u dhisay inta kacbadii dumiyey ayuu sidii u dhisay nebigu damcay cabdullaahi bnu zubayr dee kacdoon iyo waxbaa iska jiray markii nimankii amawiyiintu meesha ay ka saareen sidii horey kusoo celiyeen oo waxay yidhahdeen naga cabdullaahi binu zubayr dhismihiisa ima rabno dadka badanaa markay isdagaalaan waxba isuma ogola sidii horay ku celiyeen nimankii amawiyiinta iyaguna marka meesha laga saaray cabaasiyiin ay yimaadeen waxay damceen iyaguna inay dumiyaan sidii ibnu zubayr ku celiyaan imaam maaligaa lala tashtay markaasu wuxuu yidhi iska daa sidaan hadda ay tahay ku daa kacbada ha uga dhigin dadka boqorada siyaasaadkooda iyo hawadooda iyo meelay ku ciyaaraan ha ka dhigina sidaan u daa buu yidhi ila alaana marka sidii bay ku daysan tahay kacbada ayb macnahaasaa marka yani qawaacidu ibraahim marka labaa ku taagan labana kama aasaas ibraahim ma ah laba tiir labada halkan soo xigto aasaaskii nebi ibraahim jeexay waaye labadan kale laakiin ma aha oo min tama marka ibnu cumar wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa aniga nebiga labadan midna uu dhunkaday midna uu hala taabtay yidhi waxaan u malaynayaa maadaama qawaacidu ibraahim aasaaskaas ay ku taagan yihiin sidaa inuu u yeelay labadan dambena maadaama aynan ahayn kuwii nebi ibraahim meesha u asaaska ka jeexay in la taabto ama la dhunkada ma sunaynin nebiga sal ly slam wadkur xusid waqti yarfacu ibraahiimu ibraahim uu kor yeelayay alqawaacida aasaaskii min albeyti xaal u beytka kacbadu uu ka ahaadayna wa ismaaciilu ismaaciilna uu kor u qaadaayay ibraahim uu ku cadfan yahay qaa'ilayni xaal ay dhahayeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow taqabal minaa naga aqbal camalkan aan samaynayna ilaahu naga aqbal inaka adiga anta samiicu baa tahay midkii ajiibid badan alcaliimu cilmi badan baa tahay samiic laba macnuu leeyahay hadda halkan waa almujiib lianna ducaa la sheegay meeshaas marka macno aada u weyn baa laga qaadanayo waxay tahay qofku markuu camal weyn uu samaynayo waxaa laga rabaa camalkaa markuu sameeyo laba maqaam uu leeyahay marka aad camalka samaynaysana niyo iyo ikhlaas la iman inta aad ku dhex jirtana camalka toosi waxaa kaloo lagaa rabaa maqaamu lkhawf in lagaa helo camalkan ilaahay amuu ka aqbali waayaa inay kugu jirto ood istiraa war ilaahay kan aad ku noogaysid amuu kaa aqbali waayaa arrinkaa cabsidiisa marka waa inay kugu jirtaad rabbi tuugtaa oo aad ka barisaa camalkaa inuu kaa aqbalo waa laba nebi shaqo alle u diray bay wadaan haddana waa baqayaanoo ilaahu camalkeenna aqbal bay la taagan yihiin mu'miniintuna sidaas waayo fii suurati lmu'minuun waxaan ugu tegaynaa waladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajilatun anahum ilaa rabbihim raajicuun caaisha waxay tihi kuwaan cabsanaayo alla wuxuu leeyahy waxay la yimaadeen bay la imaadeen iyagoo ay quluubtoodu cabsanayso kuwa zinaystay oo waxhaday miyaa bay tihi caaisha rasuulkay weydiisay markaasuu yidhi maya waa kuwa tukaday oo soomay oo xajiyey acmaal wanaagsan la yimid haddana ka baqaaya inaan laga aqbalin acmaashii waa samaynayaan khawfna waa ku jira marka maqaamu lkhawf in lala yimaadoon laysla yaabinoo cujbi iyo ismahadin qofku waa inuunan markuu camalka samaynayo inuunan la imaanin dadka qaar marka waxay leeyiin anagu saasaan usoo dadaalno waxaasaan qabannay oo kanaan qabannay wixii uu qabtay oo diini oo ilaahay xaggiisa geystay buu sheeg sheega ma la rabo marka sidaas waxaad qabatay ma lagaa aqbalay lagaama aqbalin midna ma ogid cabsi inay kugu jirto maqaamu lkhawfa laga kororsanaa marka meeshaas rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wamin duriyatina ummata muslimata laka waarinaa manaasikana watub calayna inaka anta atawaabu raxiim rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow wajcalnaa ilaahu naga yeel labadanaga muslimayni laba kuu hogaansan laka adiga kuu hogaansan ilaahu naga dhig wa min duriyatinaa ubadkeenna qaarkoodna ilaahu sidaa ka yeel ummatan ummad ka yeel muslimatan hoggaansan leanna ummaddiisao dhan inaysan muslimiin noqonaynin waa loo sheegay waana ogaa qaala laa yanaalu cahdi adaalimiin alla soo yidhi mintaan marka culammada waxay leeyihiin waa tabciidiya wa min duriyatinaa yacnii duriyadeenna wax ka midana kuwo ka midana ilaahu toosi de kulligood inay toosaan waa jeclaa laakiin ma noqonayaan sidaas wa min duriyatinaa ubadkeenna wax ka midana ummatan ka yeel ummad muslimatan adiga kuu hogaansan laka adiga kuu hogaansan wa arinaa natus allow manaasikanaa acmaasheenna ilaahu natus meeshaan aan dhisayno camalkii lagu qaban lahaa ilaahu natus wa tub calaynaa wa tub ilaahu towbad aqbaloo soo noqo calaynaa ilaahu korkeenna kusoo noqo markaan dembowno ood naga carooto ood qofka ka carooto ee uu kuu soo laabto ilaahu adna ku soo laabo naxariistaadii iyo kula soo laabo watub calaynaa ilaahu naga towbad aqbal korkeena innaka adiga anta adigu attawaabu baa tahay mid towbad aqbal badan araxiimu naxariis badan halkaana marka waa mowqif labaadoo waxay tahay qofku inuu mar walba ilaahay muslimnimo inuu ku dilo inuu warsado rasuulkeena sal ll ly slam wuxuu dhihi jiray oo ducadiisa ku badnayd allahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta gedgediyow qalbigayga diinkaaga ku sug markaasaa rasuulka la yidhi ma isu cabsanaysaa rasuul allow adiga ducadan inta aad sheegaysid badanaa markaasuu wuxuu yidhi ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa quluubtu waxay ku jirtaa laba faroodoo faraha alla ah siduu doonounu u gedgediyaa qofaa laga yaabaa inuu sanawaad badan afartameeyo sano konton sano lixdan toddobaatan islaamnimo ku jiray laxdada ugu dambaysa diinka uu ka baxo walciyaadu billaah yaa-og marka ma ma og tahay adiga wixii laguu qoray ma ogin salafku waxay dhihi jireen sufyaan thawri wuxuu dhihi jiray weligaa nin buu arkay markaasu ku yidhi qoslaaya markaasu wuxuu ku yidhi weligaa ma aragtay kitaabka alla ku looxulmaxfuudka wuxuu alla kugu qoray oo aadan ogeyn arrintaa weligaa maku cabsi gelisay yuu yidhi niyaho nin meelo u socdaba aan ogeyna tahay arrinkaa aadan ogeyn meeshaad u socoto maku cabsi gelinaysa miyaa markaasuu wuxuu yidhi taraktanii laa adxaku abadan warniya waxaad igaga tagtay murug aanan weligayba la qoslaynin de xaqiiqduna waxay tahay ninka runta kuu sheego waa kuu wanaajiyey waa kuu khayr meeray laakiin ninkii ku yidhi ummatu moxamed aad iska tahay iska waxaad doonta iska shabkaxso ma kuu danaynin ninkii marka aad buu warkaas waa ku duxay waana ka faa'iidaystay khowf iyo cabsi bay gelisay ayb quluubtii marka allah sidaa u gedgedinayo xadiidka ibnu mascuudna wuxuu ahaadee nin camal gaa camal yacni ahlu naar soo wado oo aakhir xayaatihi camalu ahliiljanna ku dhimanayo iyo cagsigiisa xadiidka ibnu mascuud waa su waa tuu tilmaamay rasuulkana wuxuu yidhi innama alacmaalu bilkhawaatiim acmaasha meesha laga fiiriyaba waa waxay ku dhammaato marka khaatimo wanaagsan in ilaahay la weydiisto iyoy aayaddu marka saldhig u tahayba rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenna wajcalnaa ilaahu naga yeel muslimayni laba kuu hoggaansano amarkaaga u hoggaansan laka adiga kuu hoggaansan ilaahu naga dhig muslimayni kuu hoggaansan laka adiga kuu hoggaansan naga yeel alimaam lbayhaqi shucabu limaan wuxuu kusoo saaray markii nebiyullaahi yacquub loo soo sheegay khabaru yuusuf wiilkiisa akhbaartiisa markii loo keenay muddo dheer ay kala maqnaayeen falama an jaءa albashiiru alqaahu calaa wajhi abiihi fartada basiiran markii uu ku tuuray qamiiskii u marka indhaha looga tuuray oo indhihiisii soo laabteen ee uu ninkii arkay wuxuu ku yidhi calaa ayi millatin tarakta yuusuf diintee baad uga soo tagtay yuusuf ninkii soo arkay waaye warka qamiiskii ka keenay markaas wuxuu ku yidhi calaa ayi millatin tarakta yuusuf yuusuf markaa kasoo tegaysay diinteed uga soo tagtay buu yidhi isagoo ku taagan markaasuu wuxuu yidhi cala alislaam islaamnimada isagoo ku taaganaan kasoo tegay markaasuu yidhi alaana tamat innicma nicmadu haddeertaanay taam noqotay sidaasuu ku yidhi ayb leanna nicmadu ma ahan keliya inay waalidku ilmuhu is arkaan ma ahan qofku inuu in uu yacni wuxuu cuno haysto ma ahan yacni qofku caafimaad inuu qabo keliya ma aha nicmada dhabtaa waxay tahay islaamnimada walidaalika nabiyullaahi yacquub arrinkaasuu garanaa markaasu wuxuu yidhi war horta diinkiisu muxuu ahaa islaamnimo hadday taam tahay marka nicmada boqortinimo la haysto wax wanaagsanoo la haysto islaamnimo aynan la soconin faa-iida ma laha marka waa kanaa waxay leeyihin wajcalnaa ilaahu naga yeel muslimayni kuwa hoggaansan laka adiga kuwa hoggaansan ilaahu naga yeel wa min duriyatinaa duriyadeenna iyo ubadkeennana wax ka midana ummatan ummad ka yeel muslimatan hoggaansan laka adiga kuwa hoggaansan wa arinaa ilaahu na tus manaasikanaa manaasigteenna na tus ayb wa arinaa marka laba mafcuulay qaadateen naana waa mid manaasikanaana waa midkii labaad marka ra-aadaani marka waa basariyo leanna ra-aada basariyada hal mafcuulay qaadataa hamse markii la geliyo araa laga dhigana labay qaadanay marka wa arinaa ilaahuna tus annaka manaasikana acmaasheenna wa tub calaynaa ilaahu naga towbad aqbal korkeenna kusoo laabo innaka adiga anta adigu attawaabu mid towbad aqbal badan baate arraxiimu naxariis badan waana la tusay manaasigtii xajka meelihii ay dhiseen acmaasha lagu qabanayay waa la tusay rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga rabbigeenow wabcad ilaahu soo saar soo bixi fiihim iyaga dhexdooda rasuulan rasuul ka soo bixi rasuulka oo minhum iyaga ka mid ah rasuulka oo yatluu akrinaayo calayhim korkooda ku akrinaayo aayaatika aayaadkaaga wa yucallimuhum barbaraayo alkitaaba kitaabka barayo waalxikmata xikmada baraayo wa yusakiihim tarbiyaynayo oo waxyaabaha xunxun ka dahiraayo innaka adiga anta adigu alcasiizu alla qaalib oo addoommadiisa ka adag baatay alxakiimu falsan meeshaana markaa de nabiyullaahi ibraahim ducadii uu alle ka baryay waxaa ka mid a meeshaa maka in laga soo saaro dadka meeshaa degan dhexdooda in laga soo bixiyo rasuul shaqadan qabto ilaahayna ducadiisii waa aqbalay oo nebi maxamed uu ka soo saaray salawaatu ullahi wasalaamu calayh rasuulka markuu iska warramayey wuxuu yidhi aniga waxaan ahay buu yidhi bishaaradii nebi ciise yaan ahay wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed wa dacwatu abi ibraahim aabbahay ibraahim ducadii uu duceeyey baan ku ahaaday yidhi aniga ducadii marka waa tana wayna soo daahirtay intanna waa qabtay rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeena wabcad bixi soo saar fiihim iyaga dhexdooda kasoo bixi rasuulan rasuul rasuulka oo minhum iyaga ka mid a rasuulka oo yatluu akrinayo calayhim korkooda aayaatika waxyigaaga ku dul akrinayo wa yucallimu baraayo hum iyaga alkitaaba kitaabka barayo kitaabkii marka dee waa qur-aankii lagu soo dejiyey waalxikmatana barayo xikmadana waa fiqh alfiqhu fi ddiin kitaabkii in laga fahmo diinka nacam waa sunnadii rasuulka waa wixii kitaabka iyo sunnada laga fahmayo wa yusakiihim tarbiyaynayo dahirayo ka dahiraayo xumaanta shirkiga akhlaaqda xun macaasida waxaasoo dhan ka dahirayo dee nebigana waa ka yidhi innamaa buciftu liutamima makaarima alakhlaaq wa fii riwaayatin saalixa alakhlaaq waa la isoo diray akhlaaqda wanaagsan inaan dhammaystiro hadday jirtayna waa dhammaystira haddaynan jirinna waa la imaanaya dadku marka intaasay waxay ku noqon karaan dad fiican oo ilaahay xaggiisa ku jeedo kitaabka inay bartaan sunnada nebiga ay bartaan ee intaana marka ay ku camal falaan ayb kitaabkii hadde luqa carabu ku luqa carbeeduu kusoo degay nebigii waa nebi carbeed sidaad arkaysaan yani nebi carab waxaan ka wadaa yani isaga carabuu ka dhashay dadkao dhan a laakiin loo soo diray qur-aankiina sidaas sunnadii nebigana waxa weeyaan luqa carabiyay ku socotaa haddii marka luqada carabiga aan la baranin qofku marka ma fahmayo diinka laabudda marka luqada carabta in aada loo barto luqada carabta marka luqadeenna ma tahay inaga waxaan rabaa inaan meeshaas wax yar ka hadlo innaga markaan ka hadlayno luqadeenna marka la leeyahay af soomaaligaan u naqaana af carabigu luqadeenna ma yahay mase maaha waa yahay luqadeenna leanna lugat lqur'aan soo maaha carabiga annaga maxaan nahay ahlulqur'aanaan nahay mise ahlulqur'aan ma nihin ahlulqur'aanaan nahay oo dad qur-aanka rumaysan oo muslimiinaan nahay luqadii maadaama qur-aanka iimaankeenna uu yahay waxaan rumaysanahayba uu yahay luqadda uu kusoo degana waa luqadeenna say u kala baxayna annaga iyo marka luqadaas waxaa aad marka dadku cadowgaagu waxaad ogaanaysaa meelo badan madaakhil badanoo kaa soo galay waxaa laga yaabaa maalinta ugu horreyso inuunan ku dhihin luqa cadowgaaga aniga luqadeyda ku tacalluq iyada baro ma ku dhahaayo laakiin luqadii carabigu kaa fogeynayaa marka hore wuxuu kaaga fogeynaa bismi yacni wuxuu kaaga fogeynayaa cirqi iyo wax adiga kugu jiro ood u tacasubaysou rabaa inuu kaaga fogeeyo luqadaadii qur-aanka oo kusoo degana in badan waxaan maqalnaa dad dhahay luqadii af soomaaligi waa dhuntay waa baaba'day kanay noqotay sidaanay noqotay luqado kalea meeshii soo galay dadku ayna lahaynuu kuleeyahy sida carabiga oo kale carabiga maanaan luqadeenna miyuusan ahayn muslimiinta waagii hore qof kastoo muslima oo culummo ah luqadiisu luqa carabiya ahayd kutubta dhan bukhaari carab mausan ka dhalanin kitaabka uu alifay laakiin carabigu carabiyuu ku qori jiray kutubtiisa ummadda waxaa marka isu nin kastoo diin aqoon u leh ama imaam ah luqada carabigu wax ku qoraaye luqada carabigu waa luqadeenna luqadeenna weliba waxaa weeyaan koowaad waay af soomaaliga annagaa isku afgaran maaha inaan leeyahay af soomaaliga yaan la baranayn isaga laftiis wax badanuu faa'iideeyaayo qofka soomaaliga qof kaloo soomaaliya intuu ku tacalluqo waa roon yahay haddii laakiin soomaaligiina ka tago carabigiina hore looga fogeeyo ee uu luqo kale luqaad kale ku tacalluqo kaas waa ku daayay marka luqada carabigu sidaas in loo ogaado waxbaa nooga xiran waxaa nooga xiran waa qur-aankaas kalaamkaas ilaahay waxaa nooga xiran sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa nooga xiran dadka aan rasuulkeenna khulafaa uraashidiin waa wada carab dhalashadooda carab marka carab nacaybkood khayr lagu keeni maayo nifaaq iyo shar unbaa ka yaa lagu keenaa ninkii isaga da caraboo xun isagay u taallaan laakiin adiga luqadan waxbaa kaaga xiran marka dadka dhahayo luqaad kalea dadka lagu mashquuliyey luqadoodii fiicnaydna waa laga mashquuliyey sida carabi oo kale dhahayo waa nin ama waxaa ogaal ogaal isaga uu qabo kas iyo qasad ayuu leeyahay oo diintaanuunan aaminsanayn ama waa cilmaani ama wuxuu leeyahay yacni waa jaahil marka ugu aqalu axwaalihi waa jaahil ninkaas marka ilaahay laga cabsado luqadan carabiga haddaan la baranin waxba diinka laga fahmi maayo haddii kun luqa lagugu tarjumo ma fahmaysa ayib rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno wabcad fiihim waxyaabahaasoo kale marka xawilaad unbaa lagu soo sameeya dadka muslimiinta waxa loos waxa fiican looma soo xawilaya waxyaabaha waxaa lagu soo xawilaa iyaga un lagu lugooyo diinkooda looga fogeeyo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno wabcad fiihim wabcad bixi fiihim iyaga dhexdooda kasoo bixi rasuulan rasuul rasuulka oo minhum iyaga ka mid ah rasuulka oo yatluu akrinaayo calayhim korkooda aayaatika ku akrinaayo wa yucallimuhum barbaraayo alkitaaba kitaabka barayo waalxikmata xikmada baraayo wa yusakiihim tarbiyeynayo oo kitaabka iyo sunnada iyo ku tarbiyeynayo oo xumaanta ka tarbiyeynaayo waxa wanaagsanna ku tarbiyeynayo innaka adiga anta adigu alcasiizu alla qaalibo addoommadiisa ka adag ayaa tahay alxakiimu ee falsan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed